أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee faafareebka caawa aan idinkugu heno idinkuna aad insha allah ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dagaallo iyo duqeymo lagu jebiyey maleeshiyaadka maamulka ashahad la dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland oo maanta ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo iyo khasaare maleeshiyaadkaasi dhabarka loo saaray barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan maleeshiyaadka murtadiyiinta kooxda riddada soomaaliya oo qof shacaba si bareer ah ugu toogtay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ganacsatada magaalada muqdisho oo ka cabanaya lacaga baad ah oo siyaaba kala duwan ay uga qaadayaan laamaha kala gedisan ee kooxda riddada soomaaliya taas oo ay magacyo kala duwan u samaysteen barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan maamulka ashahadla dirarka ah ee isku magacaabay somalilan oo sheegay in deegaanada uu ka arrimiyo laga qodi doono shidaal sannadka soo socda midkiisa xiga ee iyo qaybtii labaad xafladii caleemasaarka malaaqa cusub ee beesha hubeer ee wilaayadda islaamiga ah ee baay qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan dagaallo iyo duqeymo lagu jebiyey maleeshiyaadka maamulka ashahadla dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa maanta ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa dagaallo afar jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa maanta mar kale ka dhacay agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale waxaa dagaalka barbar socdaa qarax iyo duqeyn murtadiinta lagula beegsaday isla agagaarka deegaanka baarka dhimasho iyo dhaawac askar murtadiin ah ay cadowga geysteen magaalada kismaayo gaari cabdibilaah oo qaraxa uu haleelay burbur xoogan uu gaarayna waa ay jiiteen waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada gurguurte oo qof beeraley ah ku dilay ceelasha biyaha wararka ka imaanaya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan murtadiinta ay weerar ku qaadeen beer ku taal deegaankaasi halkaasna ku dileen qof shacaba maleeshiyadan murtadiinta ah ayaa la soo wariyey in markii ay beerta tageen ay si bareer ah halkaasi ugu dileen nin rayid ah oo lagu magacaabi jiray bashiir cabdulaahi mucalim ehelada iyo odayaasha deegaanka ceelasha oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in markii la dilay wiilkooda aan sidaas looga harine meydkiisa lagu xiray laguna jiiday gaari cabdibile ah oo ay leeyihiin booliiska riddada waxay sheegeen in weerarka lagu dilay wiilkooda ay fuliyeen maleeshiyaadka booliiska riddada kuwaas oo uu hogaaminayay taliyaha booliiska riddada ee deegaanka ceelasha biyaha waxay intaas ku dareen inaysan aasi doonin wiilkooda kana dagaalami doonaan dhibaatada loo geystay war-saxaafadeed ay soo saareen ehelada ay sidoo kale ku caddeeyeen in weerarkan uu ahaa mid abaabulan oo si gaar ah loogu bartilmaamaysaday beertooda waxay sheegeen in meydka wiilkooda gaariga cabdibilaha ah lagu jiidayey ilaa uu maqaarka ama haragga ka dhacay arrintan ayaa lala xiriiriyey boobka dhuleed ee ay wado kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte mid ka mid ah dadka ehelada ah ee warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in beerta weerarka lagu qaaday ay weli ku sugan yihiin gaadiid ciidan beertana cabir lagu hayo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadan doonaa maamulka somalilan oo sheegay in shidaal laga qodi doono deegaanadaas sanadka labada kun toddoba iyo labaatanka madaxweynaha maamulka ee somalilan cabdiraxmaan ciro oo ka hadlayey shirweynaha macdanta maamulkaasi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay shidaal uu sheegay in laga soo saarayo deegaanada maamulkaasi kaasi oo uu xusay inay noqon doonto labada kun toddoba iyo labaatanka mas-uul ka tirsan wasaaradda macdanta ee maamulkaasi ayaa sheegay in shirkan ay ka soo qayb galeen ilaa soddon waddan iyo maalgashadayaal kale maamulkan ayaa mar sii horreysay sheegay in macdano qaali ah oo laga helo somalilan ay weedaarsan doonaan aqoonsi uu siiyo maraykanku si kastaba ha ahaatee gobollada waqooyi ayaa la sheegaa in ay qani ku yihiin shidaalka iyo macdano kale oo dhulka hoostiisa ku jira waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsatada muqdisho oo ka cabanaya lacago ay ku soo rogtay xukuumadda muqdisho magaalada muqdisho waxaa kusii xoogeysanaya boobka iyo baadda ay xukuumadda muqdisho ku hayso ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan caasimadda dadka leh ganacsiyada yaryar ee ka howlgala magaaladaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay qaati ka taagan yihiin xubno kala duwan oo ka socda xukuumadda muqdisho isuguna jira sirdoon iyo booliis oo mid weliba uu doonayo lacago baada haweeney maqaaxi ku leh magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in maalin weliba ay la kulanto dhibaatooyinka noocan ah askari walba oo qori wataana uu lacag baada ka doonayo dadka rayidka ah xukuumadda muqdisho ayaa dhaqan ka dhigatay dhulboobka iyo lacagaha baadda ah ee ay ku soo rogto dadka ku dhaqan muqdisho waxaana waxgaradka caasimadda ay sheegayaan in xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheikh ay dalka iyo dadkaba ku hayso dhibaato xooggan una horseeday burbur dhaqaale cabdiwahaab xubinteennii caawana waa inaga inta قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى فانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka intiinnii xalay dhagaysanaysay barnaamijka faafareebka wararka waxaan ku sii deynay xaflad ballaaran oo ahayd caleema saarka malaaq cusub oo beesha hubeer ee degta wilaayada islaamiga ah ee baay ay yeelan doonto haddaba caawa waxaad ku soo dhowaataan qeybtii labaad ee xafladdaasi bashiir muxiidiin abu ayman oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa mar kale tabintan inooga soo sameeyey
waa hagaag ka dhegaystayaal hadda waxaa soconaya qabanqaabadii ugu dambeeyey iyo jeedinta kelimaadka xafladda calaamasaarka malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimaday malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer oo ka mid a beelaha degaa wilaada islaamiga ah ee baay hoolka waxaa ku soo qulqulaya mas-uuliyiinta iyo marti sharafta maanta ka soo qaybgashay xafladdan calaamasaarka bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaa la sugaba waxaa si toos ah u bilowday xafladdii caleemasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer malaaq maxamed aadan khayr macalin midey oo maanta ka dhacaysa deegaanka raamacadde ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay sida hordhaca aan idinkugu sheegay ee tebinta gaarka ah waxaa xafladdan ka soo qaybgalay wulaadda wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo baay sheekh cabdulaahi abukhaalid iyo sheekh xamse abu jacfar sidoo kale waxaa ku sugan sheekh fuaad maxamed khalaf sheekh maxamuud iidaale ee gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirlislaam iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa xafladda loo diyaariyey howl aad u qurux badan oo aan isleeyahay xafladaha aan ka qaybgala waxay ka mid tahay xafladihii ugu quruxda badnaa ee soo mara waxaana lagu qabtay bannaanka deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay sida uu sheegay suldaanka guud ee beesha hubeer xafladdan waxaa goobjoog ah xubno odayaal iyo qeybaha bulshada oo ka kala yimid wilaayaadka islaamiga gedo jubbada dhexe iyo shabeelladoose oo ay degto beesha ansaarta ah ee hubeer waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya xafladda caleemasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee maanta ka dhacaysa deegaanka raamacadde ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa loo baaqo oo kelmadiisa lagu soo dhoweeyey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmadii ka soo qaybgasha xafladda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ذلك مؤمنين تعالى بأرمض أمري في هذه الآية أوامر الله ويبضنتهي laakiin aayaddan allah wuxuu ku soo ururiyey laba arrimood oo khayr adduun iyo khayr aakhira u ku jiro alle subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noogu naadiyey biismu liimaan mar haddii la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inta gaalowdayna alla lama hadlayo munaafiqiinna lama hadlayo murtadiinna lama hadlayo alle ahluliimaani buu la hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu اllah waa amarkii koowaad wey taqwa allah jimaacu kulli khayrin khayr oo dhan ilahay cabsidiisii ku jirta haddii la ururiyana taqwada waxay noqotay laba arrimood imtihaalu amri اllaah waijtinaabi maa nahaa canhu allah in laga amar qaato addoon loo noqdo amarkiisa la qaato waxii uu naga reebayna aan ka harno arrinka labaad ee allana amrayna waquuluu qowla sadiida alqowlu sadiid huwa itibaacu rasuuli calayhi salaatu wassalaam qowlka sadiidka markii alla laga baqo waa in lagu toosnaado rasuulka calayhi salatu slam in la raaco waa in lagu toosnaado halkii uu rasuulku maray in la maro allah subxaanahu wa tacaala in xaqa lagu hadlo in tawxiidka la faafiyo in shirkiga lala dagaalamo kullu waa qowlu sadiid weeye waxaan dardaarmayaa beeshan qiimada qiimaga badan ee beesha hubeer ee wakti badan jihaadkan u taagneed waxaan u dardaarmayaa saddex shay arrinka koowaad aan u dardaarmaya waxaa weeyaan in ansaar haddii la yahay in laga run sheego nusratu ddiin inayna hadal noqonin inaad diinka la garab istaago iyo naf iyo maal la geliyo ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna alla mu'miniinta naftooda iyo maalkooda jannu oga iibsaday taa waxaan dardaarmaynaa allah diinkiisa in loo istaago oo la garab joogsado arrinka labaad arrinka koowaad oo nusratu ddiina waxaan maanta cod ka qaadaynaa beesha hubeer diyaar muu tihiin diinka allah inaad u gargaartaan allaahu akbar arrinka labaadi waxaa weeyaan mutaabacati rasuuli calayhi salaatu wassalaam rasuulka ilaahay in la raaco haddaan diinka ilaahay garab joogsannay dariiquu rasuulka iyo saxaabada maray inaan raacno arrinka saddexaadi waxaa weeyaan alsabru calaa taacati illaah waddadu waa dheer tahay in lagu sabro daacada alle akhiiran haddii aan doorannay nakhiib haddaan nahay degaanka wilaayada baay waxaa nagu waajibaayo nakhiibka aan doorannay inaan garab joogsanno haddii la garab joogsan waayo waxaa imaanayso in muraadkii la rabay la gaari waayo hadda waxaa badatay naqiib baan kaa dhigay garabkaagana ma joogsanayo lama ogolo arrinkaas waa inaan garab joogsannaa oo si sidqi ah oo ikhlaasa oo alla dartii u garab joogsannaa isagana waxaan u dardaarmayaa in uu akhriyo nukhabadii rasuulka ilaahay rumeeyey ee saxaabada ahaa siiradooda inuu akhriyo siiratu sacdi bni mucaadin وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة رجع صحابة إنه قبض أها سيرده إنه أخريه ومدن أكو كحيه الله وحويدي سنينا سبحانه وتعالى نقيبك أن دورني حق إنه إلى الله وافجيه ودينك إلهي سبحانه وتعالى من أقرقار الله وكديه إسلام كان أولك عزيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhinacii isku wareejinta ugaasada ayaa la gaara markan waxaa loo baaqay malaaqa calibasoy malaaqii hore ee beesha hubeer waxa uu ku wareejinayaa malaaqa cusub allahu akbar allahu akbar الحمد لله إلهي كما تسمى حمدين كل قرن نمعة الإسلام والأبنك إلهي نسيه كما هدينا بعد حركة شباب المجاهدين أركتي أمير كما أبو عويد حفظه الله يلنا iyo makaatiibtii ku hoos heer jirto waaliga abu jacfar iyo makaatiibtiis ilaahay ka mahadsan bacdallaahi mahadaan nagaana bacdisha may kale mahad nagaana aha dadka walaalaha oo muslimiinta oo aragtay noqobada oo safar dheer saniga galay taasaa mahad nagaana culummada oo aragtay meelo kasta sukubati wajazaakum allahu khayra siinlana sinin dhowaada siinlana weji furfurunsa ka dhowaada aragtay iyadoo dhasiinka kalsoonsiye sinin dhowaada siinlana may kale mahadnagaana beelal heer hubeereed aragtay dhalinyar ilan wiin dhatiyo dadkii guud ahaayeen niimbi beele aragtay si toos ay maamuleen oo waana si wanaagsan xafladda ka dhiidi wajazaakum allahu khayra lana may lanaa beele mahadheera mutooysinte sada soon haadirti sada ballamada dhirta gashi sada beecyada aan gashi wajazaakum allahu khayra lana may lanaa madagan ukuma saaren beele kolley walaayaroo saniyaalkun khalaaf khalaafe iyo ilaa intii aragtay afar marag shan marag ku deerow wal hurgufe walayla sheegi jare haddii eeda oo kutaab ilaahay liiska dheeri lankunin qawane baacid liisa gali kutaaba liiska dheeri in walaaya khilaafaad haydad ku dheeradaan iyo liiska afgorodi ballamadii kolley arag oo haytaan si wanaagsan si farax leh si juhda leh badankaasa kabati aragtay maylanaa walaalayaal ukuntaasiyoo elinteen saaran oo unu ka heliini maylana ee noo jabnay dadka darasyada ee muuqalka hadda unu tusiini muslimiinta ee oo iidanka farax u hayaan kelmad oo iyo khashuuqayan jiriteeda ee lalagaadnay lana kaasiyo aragtay allah qobodoo lena allah soo hanuuni taas horta saasa lena tan kaleed walaalayaal beele reer hubeereed kollay waqti oo gaaban oo antaxaam ahaa andha surinay helligii andha surinay dada ahaa walaa oo dhigi karo walaa oo dhigi karo aragtay may faday si guud ahaanaad ee raabti helkaan oga wada iyo intii aanu ku degi dhatiyo hamiinko lan jirro amiinka baraynan ilaahay dartiisa aan isku cafiyaay in ilaahay dartiisa in cafiidan ibni aadinga ahaa lan walboon sidii hoob jaro ilaahay dartiisa in cafiy taasa fale marka insha allahu taasaasa lehe tan kaleed may lahaa uweeska oo la qobodi allahna in barakaayo yalana ilaahay ya qobodi bacdallaahi beela qoboti aragtay walaayadan aragtay juhdi badan iyo dadaal badan a muujidi allahna i anfaco samcan wadaan soo dhawaaw kalena marxaban bikum soo dhawaaw aw maalinmaday uwaaskii oona qobadi oo beeli reer hubeereed beelab dadka markii surmaan oo beeli reer hubeereed may hanuun erhaayana ooflow maana baaya lakiin qobadi ma ooflow malkiin qobano ooflow aragtay baayka meel badan ha taabadaase aragtay gobolka baay walaayba ka dhajaro lakiin qobadi sida hadda aragtay muqararka kaleed labaatan jirow aashagaaba beela degaasu kolley beeli hubeereed oo aan shalay aragtay hooskooyasi iyo aragtay degmada diinsoor haatoy ilaa baraawe haatoy ilaa wadamadu meelib aragtay gobolka baybe ee mas-uuliyadiyao kii wareegti ma beel reer hubeerley markii goban muslimiintu iyadoo kii wareegti khaasatan hubeerka may u ahaa meel kasti degoohay muslimiinta ka dhajara dadkaasiyow shalay maana beelali in gobodi ofroley hayti mae beelo gobolka baya lakiin gobodi allah kii anfacoyaalana aragtay mas-uuliyadii tey oo shalay mas-uuliyadii aan ahaaye oo se wanaagsan ana ka wareejiyaw oo khilaafaad kaleed aan ka jarna aragta ayaa kii wareejiya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله الله أكبر الله أكبر
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين معنا قياس يا.
والدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آم، بعد السلام واسكي وهرين آم، سي شرفت لي وناقل إنتي يوني تلقي ديان كان دادي هاي ما يبقى مفاتك أتينا مسؤوليتي كوري دينا يوريجي لكن الله أكبر الله أكبر أواسكو الوريجي laakiis maysan sheegay inuusan tutoon hayn isuunu geeka fudeeda dareemahay aniina wala kor oo saaran burtina sabra ku weyntay ilaahay in fududahay insha allahu tacaala
weli waxaan dhexda ugu jirnaa xafladda caleemasaarka malaaqa beesha hubeer ee ka socota deegaanka raamacadde ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay looma kala harin xafladdan maanta waxaa ka soo qaybgalay guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka kooban rag iyo dumar qaybaha waa hagaag dhegaystayaal qaybihii tabinta ayaan ku guda jirnaa iyo xafladda caleemasaarka malaaq maxamed aadan khayr macalimadey malaaqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhinacii mas-uuliyiinta ayaan eegi doonaa markan ee sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay xafladda ayaan dhexda uga jirnaa bal ka waran nashaadaadka ay soo bandhigeen ee dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee beesha hubeer ee maanta xafladdan ee dhigtay islamarkaana caleema saaranaysa malaaqa beesha ee wilaayada islaamiga ee baay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أخونا جزاك الله خيرا runtii nashaadaadka iyo khudabka iyo anaashiidii iyo gabayada reerka dhallinyaradiisa bandhakeen kuwa yaryar iyo kuwa dhallinyaradii dee macaahidda ku galanjibiyey iyo rag mujaahidiinta ahaayee beelo ku dhaladii runtii nashaadaad cajiib laga ahaayeen eedii eed inay farxad geliye waana may ku muuqatay runtii risaalo jihaad inay wada xambaarsanaayeen een, taasoo ka tuusiyaasa reerka ani reer jihaad ayi een, reer ribaad ayi ilaahay aanan ka mahadnagaana subxaana wa tacaala dhallinyaradaasee yaryarka ah iyo da'yartaasee fahansiiyey ani risaalo jihaad noocogaas ah yacni daran een, iyo oo curfiga iyo caadada soomaalida inta badan isku haytay meelaha nuqabada ama hogaanka dhaqanka leka doora dowlanka goroda jarna dhallinyaro noocaas inay ku qayb gala oo risaalo noocaas ah jihaadi ee ka darta iyo anaashiid noocaas ah ka bandhankan leka goroda jarna waa runtii may arrin korna muwaafaqay ilaahay subxaana wa tacaala bacd allaahi tabaaraka wa tacaala runtii may eedanka mahadnagaane ee lajinadii qabanqaabada xafladda iyo guud ahaan doorashaduba qaabilsanaaytay oo ana islahaa sirta ku dambaytay inay howlahan laha bandhanka iyo wahaayeen jazaahum allahu khayran wa khayra aljaza eed iyo aad aan ka faraxsana Ee, dhinaca kale beesha waxay soo saartay bayaan dhowr qodob ka koobnaa ee, bal ka waran ee, bayaankan iyo sida aad u soo dhaweynaysaan haddii aad tihiin maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay runtii dheegay bayaanka bayaankii koowaadna dabcan ma ah oo mawduuca isla mawduucan ka saabsan mayna bayaanka say tusiyey een in isu cusboonaysiyahay risaaladii qadiimka haytay horreeytay Ee, mayla kaseeya reerkan ama baale meelan degaasa inay kumad haytay baalihii inka horreeyey la gali bayca sharci ah la gali xarakatu shabaab almujaahidiin sagaarana jihaadka garab suromay jihaadka bariga afrika xile dad badan xiligaasi inka dhiirida korna ani hadhowaaya marka bayaankaasay runtii bayaan cajiiba waahay unina ka walaaye ahaan maybu aha hadhowaayana waana kula shaqayaan insha allahu tacaala fulinta iyo tanfiidinka bayaankaasi iyo fududayntiisa intaba jazaaka allahu khayr
aad buu wanaagsan yahay sheekhana sheekh xamse abu jacfar ayuu kaasi ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya qaybihii kelimaadka xafladda qiimaha badan ee maanta ka soconaysa deegaanka raamcadde ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay waxaa weli soconaya qaybihii kelimaadka ee marti sharafta ka soo qayb gashay markanna waxaa loo baaqo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله ثم الحمد لله مع الأردن إلهي الله تبارك وتعالى أولا والد المسلمين مركان كهريتو كلمة كهريتو ما يبان لها بيله وبيرت يأن لها runtii markii laha sheegi warka unahna deeri ini dowri la furaw xubeerna dowri la furaayo una nis sheeni oo xoogaa un naqiib liinbaahanyi walaayadan baay hunug hunug mariid iyo hadalli yaryaro hoos hoos ahaan oo deerayna jareen dadka bershay walaago wahangay waka dhalan mayba kumad ahaa hubeer wal unweeriya laari hari i gaalbiyad hulii iyo hayaama afartii hubeenood wal in iska weeraya hoggaan usuba la fadee waa la hunug hunug badan iyo hadal hoose dahanoo deerowna jare doonka hoggaanka doorashadiis xasaasiyad antiiku ka tur xalintii omilaka oomay ahay dadka barshayka hemiye allahu akbar haasha wakalla hubeer xaaji gorod ahay iyadoo hoolatan ku huntaa xarakada oo heybadiya yarta hariir hariirka kahooyidaasoo lankii ku hoos bahaway tay hariirkii fadaasagna kahooyida hoorigii fadaasagna gala hubeer dhuushay xurasiin eyaa unuun habadi iyo hoo iyo hiilbasiin ho garabteeduna dadkii aree ku hoos bahaway hoggaankoodna ku doorada ma ku hoos bahaaso iyadoo hadalkii ma korliin ku dheegna hafladii inkooyana arteena hambaliyo iyo salanna insha allahu tacaalaa intaas horta waa taas hubeer maylaray haddii af carabi ata iyo haddii maxaatiri ata iyo haddii maymay ataaba afkahaas kala qobsaday gobayga usuuba amaamunoo fadahayab usuuba iska fadag gareyta iyo dhalinyaradi way haslakay ama laakiin hubeer haddii la ero waa horyaalkii ummaduwa waa hoggaankii jihaadkuwa waa xiif la araw malan weelo korob insha allahu tacaala hoggaankiisan doorateen hambalyo yelan lan runqi beentoon ataa ridinahada gacan saar lale meel bun ku reebinayn hubeeru maaska rahaa ra-iiskiisagniin doorteen una raalli kaena antii wa rasuulkana laka rahaa rabbigaan una raalli kaeyaaba usa isniinka eyi unuuna raalli kaana isin markan ra-iiskiisiin ha doorateen ruguweedan fadhiido gaaso karogan kirdaamis fadaas agnagateen wali raa'i fayle-anka sarra gobada reg ii rakaana ka rakaabaa rarrafe i rafakaana reedii ku reeba taasna ma waa hubeera kala dardaarame kitaabka sasinka hongaamiya diyaar atiina haa iyo arrimaha antiiba kitaabkan iyo hongaamiya madaga kahambaaran antiiba gorigaas usaka dafacahayo meeli wallaha ku sheega nin horka hawna madagaa saaradaan an oo ka hadalow afka nuqabada ku dhaganka shareecada islaamka wilaayaadka wal allo wali dhaniinkan ha koo maru oo ada ninkubahatu diyaara kinlana mar lamaada beele ka naqday may lahaa ugaaska ini la maamuus waxyaabihii la ballanqaaday ini la oofiyo kolba taajirnimadin tolka isla ogiyaa tabarow-aada la aruuriyama ku tiirin yoodasaan hubeer taajiru tiradin gaalimeelinka yar toddobaatanka dhiidaasan tufqaatinga togaalkan buuyey baarqabka wada toobiyahay halba tafto ku dheero tan ed i tahaad barballe taaril oodhaki lakataba haw elef hubeera ka taal allahu akbar tuugi i toogan i tigre iyo inama ku obsadaasaana iyadoo talada intu ku yartaaba tafta dhulka ninka gobateen toogan iyo tigre tuugadii la araayi taangiyaala lakoyna tawxiidkii eheshiya tirtiraane layin tala sheena masiila sangari tareese halan qaadoo dhabarka halku tumoyoo dhan hal tartaro isiin tareen dhallinyaradana tamare aan baahanta goriidina tareesi fadaayana tabarucaada la aruuriyey taakuleyn sheena oo bilisangari boqol tan edo yoo dhan wada tabar gallan tayooto dhashii ka saariimay togomaka wareejinaysa allahu akbar tabarucaad la aruuriyaa intii taxasung i tiiriyo siinka dhiyaana ognaa malaagi safayla hal intayeeyoy fa jazaakum allahu khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya qeybihii kelimaadka iyo xafladda calaamasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimadey markan waxaa loo baaqo oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud oo maanta ka qeyb- qayb ka ah mas-uuliyiinta lagu casuumay xafladda maanta ka dhacaysa deegaanka raamacadey ee hoosaga degmada qansaxdheere ee wilaayada islaamiga ee baay
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka koowaad alle subxaana wa tacaala ayaa umahadnagaan bacdallaahi dhammaan xuduurka iyo dadka ka qayb galayay munaasabadan xaflada ah caleemasaarka ah beelo ansaarta ah afar hubeer gaar ahaan gobolka baay ummadaha ka qayb gaadatay dhammaan jazaakum allahu khayran ee dhegaysigiin ama dhugunsadowkiin iyo kalimaadka qof walba meelaha surmi daraaji iyo wali markaas muslimiintu infaa-idooyin kore infaa-ideeyey jazaakum allahu khayran si gaar ah wilaayada islaamiga baay waalageeda iyo raga garbooji iyo gobolyo degmaba mas-uuliyaddan ansurumi arrintan way ka mid ahto waxyaalaha waajibaadkii ah oo lag edmaday oo mujaahidiinta la edmadeen ka mid ah iniyo qabaa'ilka iyo nadaamiyan iyo dhisan jazaahum allahu khayran juhdiga iyo hageliyan hooland iyo mayl araay fikirka hageliyan sidaas oo kale baalweynta ansaarta reer hubeereed ama afar hubeer oo runtii hooland lafdhabar nahay haddii la maalgeliyato oo maal la biyo haddii wakti badan iyo fikir badan la biyo haddii ata haddii oo midnimadiyo iyo wadajirjo iyo inata dhadaano shuurayaano walaayadan hoggaansaman ata yoona ilaahay miisanjo aakhir ansaara sidaas oo kale ma imahanagay golaha ka dhaqanka shareeca islaamka soomaaliyeed guddoomiyahooda sheekh ibraahin shaacir inkuweyne iyo ragi garbooji ah guud ahaan waktigan qiimada leh ummadda soomaaliyeed runtii iniyo kaalinta dhaqanka hejey ah insurman tallixi badan inbiyan ee runtii tawjiihaadyo iyo dadaajiyo kuma hasin jazaahum allahu khayran sidaas oo kale culimmada iyo mashaa'ikhda oo kaalintiyo eeta geedka kaalin eediyadan weyn horeyga jarajarta welije oo ha ka qayb qaadatay xafladan yoona jazaahum allahu khayran meel isinka jartan iyo ummadan rugdan kolley ogtin alculamaa warasas alambiyaai muddadan deegaamadan ama goboladan ku maqnaay geedka maybu aha bulsho oo aan isalaamana oo kulamaana wayba aan koreeye munaasabada calaamasaarka malaag iyo dooradan afar hubeer ayaa aan koreeyey ee taas weliba mayba la jarta in deegaankii mujaahidiinta laha ka dhawaay oo mar dadka jiiraanka ah reer hubeeraan dadegan aan fahansanayna walalin dagaalamow ama dhallinyarada markaasi hakati walayo wadaan aan fahansanayna dhulkan dadka degan ayaa reer hubeereed mayba go-aansadeenna inay arrintan garab surban culmo iyo dhallinyaro iyo bilaan intii haayeen deegaamadan ma ogimay baan haada jareenna ama aan haada jartay mujaahidiinta arrintaasina arrin oo la ogiya ta- macruufa meelaana kokooy waa soomaali gudaajewa oo dad muslimiin ah sidan roogaan jihaadka socda reer hubeereed wardho meeliyaali marka dadka muslimiinta mayba siinhaayana sharfiyo qiimo walaalisiinkahaayon marxalad oo culays jara marxaladaas sideeba ansaarnimada haddii zamankii nabaga calayhi salaatu wasalaam oosiyo khasrad nabagan gargaarin garabjay surmeen ammaanadka waa dhadaan taariikhda laku qori haddii xilligaasi kun iyo afar boqol iyo waa la jaro laku rooga islaamka maraaxil badanaha mari islaamka oo qurbo ka jara ama dhaqanka islaamka oo qurbo ka jara oo lan fahansanayna dadka imbareeryoona xilligaas ansaarnimadii oo amjarta ambilaawadaas runtii jazaakum allahu khayran eediyadan ka faraxsana marka inaan ana meelasay weliba qabiilo noocaase iyo deegaan noocaase ana inagada deegaanka aan ka horreeyo ummadaan iska argaan oo iska salaamaan ilaahay ku mahadsan naqiib in la suubi ama malaag la suubi nabadoon in la suubi wakiil in la suubi diintaas salkaleta mayba ka maarma waayey nabi nabiyadiya ka maarma waaye nabiyadaa suubiyaay calayhim salaatu wasalaam naw muusiya suubi naw maxmada dhisi marka arrintaasi arrin diini ah oo diintana maaragtay ka mid ah waaye marka mayba limbaahanyaad gardaar badan walbi arrintaasi marka arrin eedeedan weyn muhiim ah inay nidaamdiya iyo shaqadiya dhafahman eediyeed muhiim ah waaye arrintaasi marka mayba tusiyaase midnima midnimada meeliya ka bilaawadaas hoosu kora injeeda markii qabiilkan la dhisa qabiilkaas la dhisa qabaa'ilka dhammaantiyo la dhisa meelo mayba ha ka bahaase umadonga ha bahaase arrintaasi marka waa ilaahay tilmaama tusiyaa tusiya waaye midnimadii wada jirka wactasimu bixulillahi jamiican qodobka kale aan baraarijiya mayb waa walaalayaal marxalada hadda unu roognaan iyo waktiga unu roognaan waktigu jihaad waaye mayba geegka ku noolnina ama kor surugnina dhiig dhallinyarada ummadda soomaaliyeed iyo mujaahidiintiisa guud haddii ata hoggaanka i qiyaada haddii ata nabadoonna haddii dhallinyaro iyo iyin rag badan aa dhii jayka kor socna oo geeka ku nool nin oo amni iyo caafimaad iyo iniswarramow isla dawwaa ka roogna arrintaasi markaa tadixii badan iyo nafurnimo iyo sabar iyo dulqaad ayaan baahanta ina la xasuusanaada toban iyo sagaal ka sani markii laha ka bilaabo midoob maxaakiima xilliga reer rubeereed meelaan ragga dhallinyarada ha ka dhawaayeen arada lakor dhuumadaayo إلا دتون ما يرجع به ما يرجع ما إلى رئيس إله درتيس إن شهيدين به تيار تيار ما ما غرو جيكا ما إلى رأي أقول روغن شهيد يري جيك ما رأيت مدن تيار أرنداسي مركا ما يبلين كويرس ملهم باهنا سجود إنه أنا أمر أديكنا عدوك من أردر عدوك هربية هايا ويبقى ما يبقى اللي باهنا يعني على تاسي ونحسسنا جزاكم الله خيرا إلهي ما يودي سدان كرالا جرحوا إلهي من شيء إلهي سبحانه وتعالى دبقى أن يبضن قف كان بدن إله هم شيء إله مدهق وجي إله نوله أمانتيس هذاك باهنا إله نولاي إله نعرس نسيه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waa hagaag markan waxaa soconaya qeybihii wareejinta agabkii kala duwanaa ee loogu talagalay malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaayada islaamiga ah ee baay malaaq maxamed aadan khayr manuur macalimadey waxaa ku wareejinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد إن شاء الله تعالى أن مي فضية أني نقيب كعصب كوريجيو هدية أن كتلق لخيرك هدية سيمي بواها مين كورية مصحف كشريف كأ oo runtii kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala haniindijiyey aan ka talagalay koonkan in la ka xukumo waana la ka bardo siina la ka caabudo hadiyadan ka horreyta waa musxafka shariifka ah naqib oo la wareeg بارك الله فيك
markan malaaqa waxaa loo dhiibay kitaabka qur-aanka kariimka isagoona beesha sheegay inuu ku hogaamin doono
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا دكتور وجوهك أن تروي ما يرجع كلام في القرآن في يبريجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كتاب القرآن كان يبريجي كان تنتهي أنا كهاي خلين دور ديو ما دام بيني هو بين السماتين شلين وليس سنين ساعتين كتاب كويتن سين كودا مديار يتينا كتاب كويتن سين كودا مديار يتينا أنا إلى بيت بلن غارين كتاب قرآن سين كودامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله مر لماد بيك ورجيي حايدة توحيدك راية محمد صلى الله عليه وسلم حايدة توحيدك كورجية ما ينفذي رايدة سي رايدة أسدفاع فذي درتين شهيد فذي أنا نقت إن شاء الله تعالى waaligana ma hasanin kula wareegi raayadii iyo kitaab qur-aanka allahu akbar
بارك الله فيك بسم الله أن تعرفون هذا يا هو الرشاش والوريق نقيب وقريق لك الدفع عفذي قصندنا ما إلى رأي يسعكم موغتا معناه جمع يبواصدين شاك جران والوريق
markanna malaaqa waxaa lagu wareejiyey qorigii uu ku difaaci lahaa raayada tawxiidka iyo musxafka qur-aanka kariimka ee uu ku wareejiyey sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay
ikhwaani marlaba may ba arga haytana bismillah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin siisan arga haytaan marsida nooba lii wareejiyey kitaabkii qur-aanka haay lii wareeji i raayadii way lika difaaca lahaya kan e wareeji marka hub ilaahay raadhakana may badiyaaran ahaa inti raayadun hoosteya una ka dhimana isina saas iraasantiin haddii weerati inti raayadun tan in naf in maal iyo wanay maska in muruqun hurna diyaarangatiina allahuma fashan بارك الله فيك فروم بدن ديار غروتهم ان شاء الله كلنا باي بواها وبوشكي oo qasnado ka jaran dhameystiran yihiin oo wareeg qasnado jeey dhameystiran yihiin طبعا رصاصنا كجرتا قصنت كاستا بوتا سكوموغتا المال الخدمة هناك ضو معناها رصاص لا مقال اسمه يا وهي هي تاسين باي بواها زادكي يسهيدي قرق لان كتالا قالي اما بيوبي اعبتانك قرق ورابو فذي قالا لك دو فذيو يعني ان شاء الله تعالى والوريك
waa hagaag weli waxaa soconaya qeybihii agabka loogu talagalay malaaqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ku wareejinaya sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay mar haddii lagu wareejiyey qoriga markan waxaa lagu wareejiyey booshkii ee qasnadihii loogu talagalay ee qorigaasi waxaan ku wareejinaya sheekh abu jacfar
jazaaka allahu khayran ikhwaasi sigar haytaan mar afar ma bal ii wareejiyey booshkii uu suuna mayleraayuusu war alwalinka baanay dhamaastiran si waaliga sheegaay waan wal siin kusiiba marka wab ilaahay raalika nagada alkitaabu yahdi wasayfu danso insha allahu tacaala saasan inbadan ee jazaakum allahu khayran
بسم الله والله خبر هولا انت هلا يا هولا انت ديل ما خيار ارغايت انا باور كنا ارغايت ما واي هي باور كاسي وبابور سيرف اه والوريق فراجي ان شاء الله تعالى ان دميلو غرمت كان باهن غارك لك غرمد فديو مساكين تلنك ايديغا فديو حقوق دلان كقاado fadiyo حقوق دلك ليلك جاي فديو عدو لك دفاع فديو باذن الله تعالى باورك shidaal shayna buuha ka jara waleen baahanayna waxaan dhammaystiri walaakin intaasay ku dambe insha allahu tacaala haya adii dadaalka baaraka allahu fiik
markanna waxaa malaaqa gacanta loo geliyey furaha gaarigii oo ugu adeegi lahaa beeshiisa iyo guud ahaan dadka muslimiinta waxaa si habsamila u soconaya xafladda caleemasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer taasoo ka dhacaysa deegaanka raamacadda ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay guud ahaan dadkii ugu badnaa ayaa la dhihi karaa ayaa maanta ka soo qaybgalay xafladdan caleemasaarka ah ee ka dhacaysa deegaankan jazaaka allahu khayran ikhwaa dil marashana mayba lii wareejiyey baawarku insan argahaytana furaashay lii wareeji hadaf kulli in ku wareejina war sheeg baawar intaana karahaysa liintirgalimee waaliga sheegaha raaha mal idinku wareejina inta isin shaqaale siinganoo siingashageelu idinku wareeji taasa isin markhaati ka hadasan
bismillah waaye boorkan macluumaadka ka qoran kan wareejini waa qori ak forty seven kan wareejini iyo kan baabur iyo furaaje waay kan wareejini waa musxafka qur-aanka kariimka ah lacag shan kun oo u tan insha allahu tacaala barhiraababa la wareejiye kanna waa erin saddex boqol neef ah usiina barhi la wareejiye insha allahu tacaala laakiin asiga waalada xafladaa ku dib gala doona جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaya noo suurtageliyey diyaarinta iyo tabinta xafladdan ballaaran ee lagu caleema saarayey malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimaday malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay xafladdan oo maanta ka dhacday deegaanka raamacadde ee hoostaga degmada qansax dheere waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wulaadda wilaayaadka islaamiga baay iyo galguduud sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh maxamuud iidaale qaar ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale salaadiin iyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uu ka mid yahay naqiib ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah guud ahaanna tabintii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا